hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa shan boqol oo qoys oo inskijaran ah dadka baahaya gaarkee qaba iyo dadka danyartee oo laakushal xulodiyo degmooyinka magaalada muqdisho weliba ayee gargaarah anka qaybadaya xarunto guriga hooyooyinka ee degmada xamarweyne qoysaskan oo wajahaya xaalado adag oo dhiniga nolole yaa sodma weliba yeenqiibadaya gargaarka kooban qaybo raashinka iyadoona sheegtay inay gargaarkan linsheeni wakhtiyo baaho badan iyo anqabenga agaasimaha waaxda dabagalka hay-adda sodma mudane cabdisalaana iyo agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma zahre cali yuusuf yaa ku werbi gargaarkanga waxaan joognaa xarunta ururka hooyooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan meeshaan runtii deeq gargaar ah oo hay-adda maareynta masiibooyinku ay bixisay aan ku siinaynaa shan boqol oo qoys oo runtii dadkii mudnaa ah oo ay soo xuleen ururka hooyooyinka qaranka dadkan runtii shantan boqol oo qoys ah qaybtooda ugu badan oo runtii dadka ugu badan ah waa dadka baayaha gaarka qaba oo ah dadkii mudnaa aad iyo aad uga mahad celinaynaa ururka hooyooyinka inay runtii dadkan soo xuleen dad waxa la siiyo dadkii ugu mudnaa waaye dadka kale oo ayaguna runtii qaybta ka ah dadka aan meeshaan ku doonsiinayno ayaga laftirkooda dad baayaha gaarka qaba waaye dad maaragtay gobollada ka soo qaxay dad xaaladihii elmiina ay saameeyeen dad duruufo kala duwan qaba waa runtii ururka hooyooyinka oo shaqadaas qabtayna mar labaad iyo mar saddexaad aa u mahad celinaynaa hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma iyadana waxay u taagan tahay runtii oo hoggaankeeda iyo ugu horreeya guddoomiyuhu maxamuud macalin cabdulla ay mar walba ka shaqeeyaan dadka soomaaliyeed ee duruufaha qaba ee dhibaatooyinka qaba sidii gacan loo gaarsiin lahaa mar walba taasaan ku howlannahay meel walba iyo meel iyo maalin kasta iyo xaalad kastana runtii wixii hay-addu ay qaban karto oo karaankeeda ah si hagrarsho la'aana ay dadkaas u gaarsiinaysaa ururka hooyooyinka oo shaqadan maanta ah nala qabtana mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinaynaa howshoodna howshaan keliya kuma eko shaqooyin kaloo qurux badan aan horana usoo wada qabannay hadda kadibna wada qabanaynaa waxaan maanta goobjoog u nahay oon markhaati ka nahay in ay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay keeneen dadkii mudnaa oo loogu talagalay in macaawinad lana gaarsiiyo macaawinadaasoo nooga timid ka dawlad ahaan dawladda ruushka iyo sacuudiga oo ka kooban qabadir iyo timir in dadkii mudnaa oo mudnaa oo loogu talagalay in ay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay keeneen waxaan ka ayaad ahaan aan ballan qaadaynaa inaan wax alla wixii karaankeenna ah aan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed aan ognahay duruufuhu ku shaqeeyo in aan mar kasta aan la garab taagnaano baahida ay soo gudubsadaan hooyooyinku way ka damqadaan wayna ka naxariis badan yihiin sababtoo hooya waxa dhiba way garanaysaa marka warsan waxaan idinkaaga mahad celinaynaa juhdiga badan ee aad maanta gelisay iyo sida aad noola shaqaysay mar walbana kahay ahaan waxaan diyaar u nahay in aan idinla shaqayno gudoomiye ku-xigeenka ururka raabta qaranka soomaaliyeed yaa amahadnagtay qof kasta oo kaalin ku qaadi in gargaarkan la hadeersi dadkana waxaan meeshaan uga mahad celinayaa ilaahay baa mahadi u sugnaatay subxaan qaadirka ee meeshaan isugu keenkeenay ee nabadda isugu kaaya keenay ee nabadda wax noogu dhammeeyey baanu u mahad celinaynaa mahadda ilaahay bay u sugnaatay waxaan kaloo u mahad celinaynaa haayadda maaraynta iyo masiibooyinka oo ay nagala joogaan sahro iyo cabdisalaan oo ay ayagu noo u soo xil saarteen inay raashinka la qaybiyaan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaan idin leennahay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa guddoomiyaha haayadda guddoomiye ku-xigeennadiisa shaqaalaha haayadda agaasimayaasha maareeyayaasha inta u shaqaysa haayadda waxaan leennahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin raashinka maanta aadna soo gaarsiiseen dadka masaakiinta ah oo curyaamiinta ah oo aan waxba haysan inaad maanta u soo gargaarteen oo si qurux badan misna intaad saaka hal saac timaadeen aad galabta kow iyo toban saac aad taagan tihiin waa idinka mahad celinaynaa waxaan idinka mahad celinaynaa qorraxda aad taagnaydeen laba-iyo tobankii maanta